بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد عاد درس هو عشر كاسادس اللحاد الغسل ماريتانك ما معنى ومحي معناها الغسل ماريتانك معنيه سمركا محمود نقوني قسلك يا إن لما يدو هو وحيه isticmaalu waa in la isticmaalo almaa biyaha la isticmaalayaa fii jamiici dhammaan albadana jirhka oo dhan baa isticmaalaya markaa wuu meedhanaya waa in dhammaan biyuhu jirhka wada gaadhaan laga bilaabo madaxa ilaa mijaha maa muujibaatu maxaa waajibinaya maxaa keenaya algusla meedhitaanka iyo waxay tahay khuruujulmaniyi in manidu biyuhu ka soo baxaan biladatil-jamaaci isagoo dee jimaac samaynaya haddii dee biyihii shahwadda ka yimaadaan isagoo dee dareemaya markaa waxa saaran ama waxa laga rabaa inuu maydho khuruuju waxaa ka soo baxay alxayda dhiiggii xaydka iyo wanifaas markaa waxa saaran inay meydhato ama dee qofkiiba mani baa ka yimi waxa waajiba inuu maydho addarsu saabic casharka toddobaad almasxu cala alkhufayn in la masaxo labada khuf maa xukmu waa maxay xukunka almasxu in la masaxo cala alkhufayni labada khuf in la masaxo sunnatu waa sunne idaa adkhala idaa adkhalahumaa hadduu labada khuf geliyo daahiratayn markuu xidho labadii lugood ee uu geliyo labada qof waa inay daahir yihiin labada qof waa inuu xidho iyadoo labadii lugood uu daahir iyo weyse qabo bimacnaa waxaa shardi ah inuu labadii qof ama labadii sharabaad uu xidho isagoo daahira ama weyse qaba kam yamsaxu in musuu masaxayaa almusaafiru qofkii safarka ku sugnaa ama dee soconayey ee socdaalka ku jiray walmuqiimu qofkii muqiimka ahaa muqiimku waa qofka muqiimka ahi waa qofkii magaaladii joogay almusaafiru qofka musaafirka ahi wuxuu labada qof masaxayaa oo loo baneeyey halaathata ayaamin saddex maalmood iyo walayaalihina habeenadoodii walmuqiimu qofkii muqiimka ahaa qofkii muqiimka ahaana yowmun waa maalin wa leylatun iyo habeen waa maalin iyo habeen addarsu waa casharka athaaminu sideedaad khisaalu sifooyinka alfitra waxyaabaha sunanka ah ee fitradu ay la timi udkur waxaad sheegtaa khisaalu sifooyinka ama sunanka alfitra fitradu sunanka ay leedahay kow al istixdaad waa inuu timihii hoose iska jaro al khitaanu in qofkii la xalaaleeyo ama buuryada laga jaro lab iyo dhadigba qasu inuu jaro ashaariba shaarbaha inuu iska jaro ama xiiro ama gaagaabiyo icfaa-u inuu sii daayo allixyata garhka inuu sii daayo nadfu inuu rifo ama jaro al ibda kilinkilada timaha ku yaalla takliimu inuu iska gaabiyo ama jaro al adaafira ciddiyaha timaha ku suganna inuu jaro addarsu taasicu casharka sagaalaad asalaatu halkana axkaamtii salaaduu bilaabay maa hiya maxay tahay asalaatu salaadu waa maxay asalaatu salaadu hiya waxay tahay atacabudu lilaahi ilaahay wuxuu ku caabudayaa biaqwaalin hadallo wa afcaalin iyo ficil maksuusa gaara oo dee ficil gaara iyo qowl gaaruu ilaahay ugu dhowaanaya muftataxatun waxaa lagu furfuraa salaada bitakbiiri allahu akbar baa lagu furfuraa wa mukhtatamatun waxaa lagu xidhaa bitasliimi assalaamu calaykumna waa lagu khatimaa calaa man tajibu yay ku waajibaysaa asalaatu salaadu yay ku waajibtaa calaa kulli muslimin qof kastoo muslim ah oo baaliqin qaangaadhay baaliq waa kii qaangaadhay caaqilin caqligiina qabay qofka caqliga leh ee baaliqa ah ee qaangaadhay ee muslimka ah kam salaatan imise salaadood ayaa tajibu saaran calalmuslimi qofka muslimka ah saaran fil yowmi maalintii waleylati habeenkiiyo maalintii tajibu calayhi waxa saaran khamsu salawaatin shan salaadood fil yowmi habeenkii waleyla iyo maalintii habeenkiiyo maalintii shan salaadood baa faral ku ah maa cadadu waa maxay tirada rakacaati ragcadaha kulli salaati salaad kasta ragcadaheedu waa imisa cadadu tirada kullin minha mid kasta tiradeedu maa yaati waa sidan soo socota salaatulfajri salaada subax ragcataani waa laba ragcado salaatu duhri salaada duhurku arbacu ragcaatin waa afar ragcadood salaatul casri salaada casarku arbacu ragcaati waa afar ragcadood salaatulmaqribi salaada maqribku halaathu ragcaatin waa saddex ragcadood salaatulcishaa'i salaada cishaa'igu arbacu ragcaatin waa afar ragcadood maa axabu lacmaali acmaasha maxaa loogu kalgacayl badan yahay ilallaahi xagga ilaahay muxuu ugu jecel yahay asalaatu waa salaada calaa waqtiha salaada oo waqtigeeda la ilaaliyo salaada waqtigeeda la uma waxaa ku xigaa birul waalideyni labada waalid oo loo samafalo uma kadibna aljihaadu waa dagaalkii iyo jihaadkii fii sabiilillaah udkur waxaad sheegtaa min fadaa'ili salaati salaada waxyaabaha fadliga ay leedahay minhaa waxaa ka mida fadligeeda annahaa tanha waxay diideysaa canilfaxshaa'i xumaantii walmunkar xumaantii iyo faxshaagii bay diideysaa wixii xumaa ayay qofka ka reebeysaa taqsilu way maydhaysaa alkhadaayaa dunuubta qofka ka maydhaysaa tukafiru waxay ka dhaafaysaa ka tirtiraysaa ama baabiinaysaa asayi-aata xumaanta nuurun waa nuur lisaaxibihaa qofku uu leeyahay fi dunyaa adduunyadana nuur buu ku helayaa waalaakhirati aakhirana nuur ayuu markaa ku helayaa addarsu casharka waa casharka tobnaad alcashir shuruudda iyo arkaanta salaadu ay leedahay iyo mubdilaatu waxyaabihii salaada jebinay salaada waxyaabaha jebinaya iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda waayahay udkur waxaad sheegtaa min shuruudi salaati salaada shuruuddeeda wax ka sheeg min shuruudi waxaa ka mida shuruudda salaadu ku ansaxayso kow addahaaratu dahaaradii addahaara waa dahaaradii waa inuu soo weyse qaato waa inuu maydho nijaastiina iska maydho dukhuulul waqti salaada waqtigeedu waa inuu soo galo haddii kale lama tukan karo satrul cawra cawradii inuu asturo bithawbin maro mubaaxin xalaala istiqbaalu inuu u jeesto alqiblata qibladiina inuu qaabil u jeesto kacbadii anniya inuu qalbigii niyadii ku qabto bimacnaa wuxuu goosanayaa inuu salaada tukanayo arkaantii salaada udkur waxaad sheegtaa min arkaani salaati salaada arkaanteeda sheeg salaada arkaanteeda sheeg ama tiirarka salaada wax ka sheeg minhaa koo waxaa ka mid a alqiyaamu inuu istaago maca alqudrati karitaan hadduu kari karo wayuu istaagayaa hadduu yidhaha ma kari karo ma kici karo fadhiguu ku tukanaya takbiirat lixraami inuu xidho takbiiratulixraamku salaadii buu xidhanayaa allaahu akbar buu ku xidhanaya allaahu akbar qiraa'atu lfaatixati suuraddii faatixadii buu akhriyaya suuraddii faatixada ayuu akhriyaya qiraa'at lfaatixa alrukuucu waa rukuucdii waa rukuucaya warafcu minhu uu ka soo istaagaya uu ka soo kacaya alictidaalu markuu soo kaco ayaa dhabarkii iyo jidhkii sidiisii buu ku celinaya si dabiici uu istaagaya assujuudu waa inuu sujuudo warafcu minhu inuu ka soo kaco adtuma'niinatu waa inuu ku xasilo fii jamiici alafcaali afcaashoo dhan waa inuu ku xasilo adtuma'niina waa xasiloonidii markuu rukuucayo inuu xasilo markuu istaago markuu leeyahay samica allahu liman xamida waa inu isaga oo uu soo kaco rabbanaa walaka alxamdu waa inuu taagan yahay waa inuu jidhku iyo lafihii waa inay halkoodii ku noqdaan atashahudu ataxiyaadka alakhiiru dambe atasliimu inuu salaadii ka baxoo assalaamu calaykum buu odhanaya taasi waa arkaanta salaadu ay leedahay arkaan fara badanna culammadu way sheegeen intani waa inta ugu muhiimsan arkaanta salaada wabillaahi tacaala atowfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online